asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
maqa wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimada sinaa sii bixayso talaada ayaana soo gelaysa taariikhdan waxay ku beegan tahay afar labaatanka bisha koowaad ee januari sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijka wareega wararka dalsan caawan kusoo gubi doono idinkan aad ku dhegeysan doontaan hadduu ay bahraalika noqdeen waxaa qayb ka noqon doona golaha midooda musharaxiinta madaxtooyaha soomaaliya ayaa soo dhaweeyey talaabadii xukuumadda federaalka ee soomaaliya ay ku ansixisay in liiska argagixisada laga saaro ururka o n f iyo in markaasi ay ahayd qalad dhiibisii cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax war qoraal oo midooga ka soo baxay aan soo gubi doonaa saaxiibayaal dhinaca kalena kulan arrimahaasi lagu taageerayo ay markaasi siyaasiyiin ay soo qaban qaabeen ayaa muqdisho lagu qabtay mas-uuliyiin hore ayaa markaasi ka hadlay waan idiin soo gubi doonaa codadka waxyaabaha ay ka yirahdeen dhinaca kale o n f ayaa dhankeeda soo dhaweysay haddaba maxay ka yirahdeen go-aankii shalay ee golaha wasiirada
soo dhaweynayno oo shacbigan ururka onlaf iyo shacbiga shacbiga soomaaliyeed oo dhan soomaaliyeed ay soo dhaweynayso weye go-aan
afyeenka ururkaas ayaa waraysi kaga hena arrimahaas uga hadlaya saaxiibyaal oo qorshahoodu ku aadan kadib xilka qaadistii amarka aan raadee in liiska argagixisada laga saaro waan idiin soo gubi doonaa waraysi dhacyo badan taabanaya oo aan la yeelnay sidoo kale waxaad maqli doontaan gurmadka waa guddiga gurmadka abaaraha ayaa kulan la yeeshay madaxda hay-adda kala duwan ee ka howlgala deegaanada maamulka somalilan waana idiin soo gubi doonaa maxkamadda gobolka banaadir dadkii ay u kala xukuntay guri ku yaalan degmada cabdicasiis ee muqdisho ayaa sheegay inaysan wax dacwo ay ka furan ay ka furnayn kiiska gurigaas shabeellaha dhexaan wararka ugu dambeeyay qaraxa khasaaradiiya ayaa halkaa ka dhacay waana idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ayaa markaasi uu ka noqon doonaa warar kale ayaa soo baxaya uu sheegaya in madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaaban uu ku wajahaya maalinta biritaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan dhaqdhaqaaq ayaa halkaas ka socda wararka ugu dambeeya arrintaas ku saabsan ad maqli doontaan caawa magaalada beledweyne xaalkeed siduu yahay ayaa soo kala eegi doonaa qodobadaasi wixii soo qoray aad maqli doontaan maxmed daaji ayaa farsameyn ay kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issuulaynay ajnabi uma dacwooneene hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dii
saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan hawdan kaleeyahay barnaamijka horeega wararka afar labaatanka saac raadi haddalsan ee magaalada muqdisho aad dhegeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkeena caawa ayaanu gudageli doonaa qodobo kala duwan dhaca barnaamijka aad kusoo maqashanaya inoo soo socda waxaase ku bilaabeynaa ama aad gordhow aan idiin soo kun doonaa warar ku saabsan magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan iyo safarka la qorsheynayo in madaxweynaha hirshabelle cali guudlaba uu ku tago magaalada beledweyne maalinta birtaha iyo halkaas caawa ka taagan dhowr ayaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey magaalada beledweyne hase yeeshee haddii aan ku bilaabno golaha midooda musharaxiinta ayaa loo saaray qoraal ay kusoo dhaweynayaan go-aankii golaha wasiirada xukuumadda halkaasiinta ee shalay ay ku burburiyeen kiiskii madoobaah ee xukuumaddii wasaar xasan cali qare ay ku adartay ururka olanlif iyo markaasi cabdigariin qalbi dhagax urur argagixisa ah musharaxiinta midooda ayaa go-aankaas ku tilmaamay mid aad loogu rajaaqay islamarkaana sax qadaad markaasi la saxay qaladaadkii horey xukuumaddii danku horreysay ee hore u gashay waxay ahayd taariikhmadu oo mugdi ah in ururka gobonimo u dirarka ee onlif lagu asteeyo urur argixisnimo iyadoo dowladda soomaaliyana ay ku keli noqotay qaadashada go-aankaas gurracan iyo dhibistii muwaadin cabdikariin sheekh muuse qalbidhaaf loogu gacangeliyay dowladda etoobiya tallaabooyinkaas oo xadgudub ku ahaa xuquuqda muwaadinka sumcadda iyo dowladnimada soomaaliya ayaa lagu yidhi ayaanka ka soo baxay golaha midooda musharaxiinta ee soomaaliya golaha ayaa hambalyo u diray wasaare maxamed xuseen roobli iyo xukuumaddiisa go-aanka xaqigeysnimada leh iyo wadaniyadda xambaarsan oo ay qaateen wuxuu saxay qaladaadkii dowladda horay u gashay ayaa lagu yidhi qoraalka midooda musharaxiinta midooda mar kale digniin waxay u direen saraakiisha ciidamada qalabka sida waxayna ku yidhaahdeen goluhu midooda musharaxiinta wuxuu ugu digayaa saraakiisha ciidanka ee garabka ka helaya madaxweynaha muduxuleedkiisu dhammaaday inay faraha kala baxaan arrimaha ee siyaasadda ugu dambeyntii bayaanka waxaa lagu soo hadal qaaday xiisadda maamul waa xiisadda maamul ee ka taagan gobolka hiiraan wuxuuna goluhu soo jeediyey in xal siyaasadeed hiiraan loogu baahan yahay ee oola doorasho aan lagu dayn ama aan lagu dayin sidoo kalena wasaaraha ayay u soo jeedeen in shaqadiisa doorashada uu u madax bannaanaado oo warka ka soo baxay golaha midooda musharaxiinta madaxtooyaha ee soomaaliya ay arrimahaasi uga hadlayeen saaxiibyaal dhinaca kale ururka onlf ayaa dhankooda soo dhoweeyey oo markaas aad ula rayaaqay go-aankii shalay midooda markaasi xukuumadda federaalka ee soomaaliya ee arrintaas ku burburisay tallaabadii markaa liiska argagixisada loogu daray ururka onlf haddaba afhayeenka ururka onlf cabdiqani waa markaasi cabdiqaadir cabdiqaadir cadaani himooge xirsi oo dalsan la hadlay ayaanu ka waraysanay aragtidoo ku aadan sida ay u arkaan isagoo dhinaca kala sheegay inay diyaarinayaan qorshooda ku aadan muqdisho xafiisyada iyo meelaha kale ee dunida ay ku lahayen in ay soo celiyaan isla markaana shaqadu ay markaa idardirgiyaan waxuuna ku bilaabay
go-aan waxa weeyaan soo dhaweynayno oo shacbigana ururka onlaf iyo shacbiga shacbiga soomaaliyeed oo dhan soomaaliyeed ay soo dhaweynayso weye go-aan in la sugayo oo soo dhacay weye qolabadan baa geesinimo iska hesho wasaare rooble iyo golihiisa wasiirada geesinimada iska hele oo maanta go-aankaa qaatay xukuumadihii hore in badan bay ballan qaadeen waan soo saari doonaa go-aankaas waan iska maydhi doonaa laba kun iyo sideed iyo tobankii dhowr jeer bay ballan qaadeen laba kun iyo sagaal iyo tobankii dhowr jeer bay ballan qaadeen marka qoladan ay dhahay maanta karansiiyey waxay la tahay go-aan soomaalinimo weeye go-aan walaalnimo weye go-aan laga sugayo weye xamar waxay ahayd xaruntii iyo xuduntii iyo astaantii meeshii laga dhabar jebin lahaa marka go-aankii hore go-aan dhabar jebin uu ahaa midkana wadani ah oo soomaali ah oo waddadiisii haysta midkaa kale qootaqoot uu ahaa iyo wax luqluq la soo mariyo haddana kale lagu raaliyo marka waan soo dhaweynaynaa waxay albaabada u furaysaa iskaashi guud iyo walaale inta soomaaliyeed isku xidhkooda dana midaysan bay leeyihiin dal midaysan bay leeyihiin taariikh midaysan bay leeyihiin mustaqbal midaysanna way leeyihiin marka ruuxii u malayn soomaaliyeen kala qoqobnaanayaan wuu riyoonaya marka tallaabadani wax weyn bay arrimaha ka taraysaa dadka soomaaliyed geeska africa inay isu heeliyaan iska warhayaan isku xidhnaadaan iskaashadaan dhaqaale ahaan dhaqan ahaan siyaasad ahaan horumarkooda iyo jiritaankooda inay isku xidhnaadaan qayb weyn bay ka qaadanaysaa waan u hambalyeynaa bare ministerka iyo golihiisa wasiirada aadna waa ugu mahadsan yihiin shacbiga soomaaliyadna taasuu ka filahayey go-aankii ka horreeyey kun la filahayey loo fadhiyay maahay aad iyo aad umahadsanti waa yahay n afayeenkii ururka baa tahay dabcan go-aanka maanta golaha wasiirada ay arrintaas ay markaa ay ku buriyeen in xukuumadii hore ee ururka ay argagixiso ay ku darto marka idinku miyay ahayd tallaabo aad filayseen oo aad ku fadhiseen in mar un ay arrintan ay dhici karto way ahayd maxaa yeelay go-aanka horaa khalad ahaa oon soomaalinimo ahayn oo aan ahayn wax dadka soomaaliyeed lagu matalay soomaaliya shacbi walaalaha weeye xamar magaaladii laga taageeri jiray halganka ogaadeen iyo halgankii soomaali galbeed halgankii saban sabankii afar lixdankii dagaaladii etoobiya iyo soomaaliya dhex marisa meeshii xuduntu ahayd meeshii jabuuti laga xoreeyada ahayd meeshii halgamayaasha soomaalida laga taageeraya ahayd marka ka timid baa la yaab ahay in layska maydho la yaab mahayn waan filaynay hadda ka horna aad ba dadka soomaaliyeed u filahayeen marar badan xataa markii xiriirka u dhexeeya jabhadda iyo dowladda etoobiya markuu isbedelay iyana inay isla bedelayaan marka waba ka dhacsagan ahaayeen baa muuqata maanta waddadii saxda ahayd xukuumaddani qabsatay oo ay ay fahantay waxa soomaalinimadu tahay marka wax la filahayo ahayd kaas hore go-aankii hore ee khaladka ahaabaa wilaynin ahaa kan wax la filayay oo xaq la isugu lahaa oo waajib u ahaa oo soomaalinimada iyo gobandoonnimada iyo sharaf saxeylka iyo geesinimada iyo walaalnimada iyo taariikhdii iyo dhaqankii iyo waxay xamar astaahisho iyo waxa calanka soomaaliyada astaahisho go-aan ku qotaba wey kii horaa cagsiga intaasoo dhan ahaa waan gartay marka xafiiska ra-iisul wasaaraha arrintan ma idinkala soo xiriireen oo ma idiin sheegeen maanta in shirkooda golaha wasiirada ay arrintan ay uga hadlayaan ee qaraarkan ay qaadanayaan xog arrintaas ku saabsan ma idin soo gaartay
dadaalka waan maqalay laakiin go-aankii in baan saxaafadda ka maqalay hadda ka horna horay ministerkii iyo guddoomiyaha jabhadu way kulmeen nairobi ku kulmeen in wax la hagaajin doono yaan yaan ka filaynay kuwii horena saan bay u ballan qaadi jireen marka dee wax wuxuu ahaa go-aan siyaasiya iyo geesinimo u baahan sii unbay unbay xukuumadda prime minister rooble la timid marka wax la filayay buu ahaa had tii horena in badan ay ballan qaaday sababa aanaan garanaynin ay uga gaabsatay sababa aanaan garanaynin kolkii hore ay u qaadatay marka go-aankani ku la filahayu ahaa oo dadka soomaaliyad aan filahayeen waa horena waa la filahayay xukuumadii horaa laga hayay markii ay etoobiya ku raaligelinayeen in annaga saa noola dhaqmaan etoobiyadii oo annaga heshiis nala gasho wadaal nala gasho oo sharci oo doodaya oo doorasho gelaya oo shan kula waddankii oo xaqii soomaalida difaacaya oo sharaf kule markaa nahay inay go-aan lid ku ah taas annaga ilaa toddobaatan dal baanu formal iyo informalba xafiisya ku lahayn dowladaha reer galbeedka iyo caalam islaami iyo caalam alcarabi iyo africa xidhiidha diblomaasi iyo xidhiidha ijtimaaci oo fara badan baan lahayn marka wax jira annaga naguma haynin laakiin tan iyaga walaa arday kale maananka meel xamarsiina dheeraya argagixisaasiin ama etoobiya loo soo dhiibira ma ahayn weligeed ma dhicin dowladihii soomaaliyeed ay jireen hal qof oo muxaarad oo etoobiya ka yimid in xamarti laga soo qaado lagu soo celiyo etoobiya weligeed si taariikh ma dhicin waan gartay hadda marka waxaa soo hadal qaaday xafiiso inaad dalalka caalamka aad ku lahaydeen marka muqdisho xafiiso waad ku lahaydeen dabcan ma qorsheynaysaan mar haddii argagixisnimadii ururka laga qaaday marka in xafiisyadii muqdisho aad ku lahaydeen aad dib u furtaan horta shacbiga soomaaliyed ina taageersan yahay muqdisho jooga qurba joogtiisa ka hargeysa jooga jooga ka gaarisa jooga soomaali oo dhan wayna taageeraysay waxgaradkeeda wadanigeeda aqoon-yahankeeda qurbajoogteeda marka qadiyaddan qadiyad soomaaliyeed annagu qadiya koox ama urur leeyahay ma aha marka qadiyad soomaaliyeed oo dadka marka oo iskaashiga dadka soomaaliyeed ee geedka africa ee la kala qoqoobay ee dalahooda dhaqaale iyo dhaqan dhaqaale iyo dhaqankooda iyo jiritaankeeda hidahooda iyo iyo iyo iyo muxuu ahaye haybtoodu ay isku xidhan
waan gartay ugu dambeyntii marka maxay ugu dhigan tahay dadka shacabka ah ee markaas ururkan qaybtka ah iyo guud ahaanba dadka soomaaliyeed in markaa ururkii laga qaado waxa loogu yeeray argagixisnimada maanta golihi wasiirada soomaaliya ay ansixiyeen in dib loogu laabto arrintan
go-aankii cambaada ah ee xeebta ku lahaa iyo carabkeeda iyo magaalo madaxnimadeeda iyo iyo hooyadii soomaalinimada ceebtii kor saareed in laga turay weeye dadkii soomaaliyeed ee gurmudoonka xaqudud jirtaa ee taariikhda qadiyaad taariikh leh oo isticmaalka reer ka soo qaadhay oo loo halgamay oo loo oo soomaaliya laba ku dagaalantay oo dhiig badan ku baxay oo hanti badan oo soomaaliya ku baxday oo qoysas badan oo soomaaliya ah guryahoodii lagaga shihiiday oo laga reebay guri walba oo hanti badan iyo wakti badan oo soomaaliya ku baxday hadiyadaas khaladkii laga galay oo la saxay macno weyn bay shacbiga soomaali state shacbiga soomaali galbeed shacbiga soomaalida ogaadeenya shacbiga soomaali weyn muqdisho iyo inta u dhaxaysa jigsiyadu ay ku farxayaan marka waxay ka dhigan tahay soomaali haddii markii hore afduurnayd oo la jujruubayay oo la diidanahay oo indhaha loo guduudinayay oo ama dad cabsanaya hagay
saxaabyaal barnaamijka hawreeg wararka afar labaatanka sacraada ah dalsan ee magaalada muqdisho ayaad dhegeysanaysaan qabii hore ayaan ku guuljarnaah markaana haddii aan aadno saaxiibyaal guddiga doorashooyinka ee federaal ayaa markaasi waxa ay xilka ingiriiska usoo bandhigeen caqabadaha guud ama doorashada xildhibaanada ogolaha shacabka baarlamaanka ee socota gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geelle iyo yuusuf ay weeriyaan mas-uuliyiin kale oo guddiga ka tirsan ayaa kulan qaatay safiirka u k fadhiya soomaaliya ket foster guddigan iyo ambasador ket foster ayaa ka wada hadlay doorashada iyo caqabadaha markaasi u godaaman iyagoo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay dhammaystirka doorashada doorashada ogolaha shacabka baarlamaanka ayaa haatan ka socota magaalooyinka dowlad goboleedyada iyadoona ah muqdisho lagu kala socday shirkii golaha waatashi qaran oo ay muuqdeen markaasi dardargelinta ku aadan hanaanka doorashooyinka dalka dhinacyadu markaasi weyn ay ugu shaqeeyeen hase yeeshee isha lagu hayo waxa ka soo bixi kara in markaasi lagu soo gebageyo jadalka doorashooyinka dhinacyadu ay horey ugu heshiiyeen markana dhinaca kale haddii aanu aadno saaxiibayaal gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan halka lagu magacaabo qalimow markaasi deegaanka qalimow ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa maanta ka dhacay qarax khasaare kala duwan sababay qaraxa ayaa waxaa markaas ka dhashay dhimashadii dhaawac sida ay ku warmeen gobjoogayaasha ah qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa ka dhacay manqaayad markaa lagu sheexo oo ku taala deegaanka qalimow ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana la sheegay in qaraxaas uu ahaa miino dhulka lagu aaso oo goobta markaa ay ku diyaarsaneed wararka ayaa waxay itibaaxayaan in khasaaraha ay ku dhinteen ilaa iyo saddex ruux waxaan dhaawacya kala duwan ka soo gaarin in ka badan toban ruux kuwaas oo haatan maxaaladooda caafimaad lagula tacaalayo magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabelle dadka waxyeelada soo gaartay ayaa isugu jira askar iyo dad shacaba oo goobta ku sugnaa markii qaraxa dhacay waxaana maqaayadda la qaraxiyay ahayd mid inta badan ay imaan jireen askarta ciidanka dowladda ila maamulka deegaanka iyo saraakiisha amniga kama aysan hadlin qaraxaas khasaaraha kala duwan dhaliyay sidoo kalena ma jirto faahfaahin intaas dheeriya oo laga helay qaraxaasi miinadaha ee khasaaraha kala duwan dhaliyay ee maanta ka dhacay deegaanka qalimow ee gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyadda weerarkaasina al-shabaab ayaa sheegatay qaybihii hore barnaamijka weligaad degeysanaysaan qodobo kala duwan hordhac barnaamijkana caawaad kusoo maqashin ayaa inoo soo socda oo ugu horeeya wararka gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada beledweyne ee gobolka yahan halkaas oo caawa xiisadda ay ka taagan tahay la qorsheynaya in madaxweynaha hirshabelle cali guudla uu beri halkaas safar uu ku gaaro hase yeeshee markaan
fariin muhiima waa faallada iyo faaqidaada shirkadda sagal holselaris
shirkadda sagal wholesalers waa shirkad ka tilmaaman shirkadaha ganacsi ee dalkeenna ujeeddada ugu weyn ee shirkadda sagalna waa in qofka soomaaliga helo badeeca u qalanta oo taya leh shirkadda sagal wholesalers agabyada ganacsi ay dalka keenaan inay yihiin kuwo tayo wanaagsan leh lana hubiyo waxtarkooda waxaa u qiray macaamiisha isticmaasha badeecooyinka shirkadda shirkadda sagal wholesalers waxay had iyo jeer ku dadaalaan gaarsiinta shacabkeenna agab waxtar iyo faa'iido u leh waxaanay shirkadda sagal wholesalers meesha ka saareen baahidii loo qabay agab tayo fiican leh shirkadda sagal waxa aad ka helaysaa saabuunta iyo oomada caanka ah ee b ee looga haray nadaafada dharka iyo jirkaba shaambadii timaha ee shine anglow firdhi malaasta oo hadda lagu soo kordhiyey noocyo hal liitar iyo nus liitar ah indomi dhadhan macaana cabitaankii qarnigan ee maamiyo isku filan iga dheh saabuunta white balancy iyo qaar kaloo badan dhammaan agabyada sagal wholesalers waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama isla shirkadda sagal oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro sarafyaraha ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayada waa muhiim
shambo shaambadee shaambada qarnigan ma emeron shaambo oo hal liitar ahbaa yes laakiin sideed ku ogaatay emeron shaambo waa la hubaa tintii lagu mayro midabkeedu dhalaal iyo madow indhahaana jeclaysta eegmadooda tintii lagu mayro emeron shaambo jajabiyo agool maafish quruxdeeda waadix dhagdhag emeron shaambo waa hal liitar waana mid kale ee ku keentay shirkadda sagal shaambada emeron waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama shirkadda sagal wholesalers oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaro agagaarka sarifyaraha ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim iisho maamiyo macaan badana u mac cabitaanadan arkay waa cabitaan budac ah oo aad khasanayso weliba waa ku qaso laba liitar oo biyo ah maamiyo sokortiisana wuu wataa sidaas ayaa isku filan loogu bixiya cabitaanka maamiyo horta maxaad ku dooratay dhadhan macaan isku dheeli tiran carab kuna jeclaado shib iska dheh weliba ku darsoo maamiyo da'gaara ma leh qof yar iyo qof weyn wuu ka dhexeeyaa waadna dhihi kartaa isku filan shib iska dheh maamiyo qof helaa cabitaan helay shib iska dheh waana mid kaloo ay ku keentay shirkadda sagal shib iska dheh waxaad ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo kugu dhow ama ugu hagaag shirkadda sagal wholesalers oo xarumo ku kala leh bakaaro qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agarka sarfiiraha ama wac lambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim
waa hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan qaybihii dhexe barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacada daha dalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay magaalada beledweynaha xarunta gobolka hiiraan wararkii maanay waxay sheegeen in caawa halkaas ay ka taagantahay xiisad ay markaa wadaan shacabka halkaa ku nool kadib markii la sheegay in safar uu beri halka u tegi doono madaxweynaha maamulka hirshabelle cali gudlaabe xuseen oo markaas la sheegayo in arrimaha ku saabsan xiisadaha iyo doorashooyinka markaa halkaa kalfan inay ka dhacaan iyo arrimo kale oo u tegayo hase yeeshee caqabad weyn ayuu kala kulmaya safarkiisa waxaana muqdisho ku sugan jenaraalka sid weyn uga soo horjeeda ee jenaraal abuukar warsame xaaji xuud oo markaa muqdisho dowladda federaalka oo hadal kula jira haddaba safarka maxaa korun ah oo madaxweyne cali gudlaaba berito halkaa ku tegaya xiisada halkaa ka jirta iyo dhaqdhaqaaq halkaa ka socda wararka ugu dambeeyey waxaa si toosa qadka ugu jarweynayna beledweyne mustafa cali cadow mustafa oo soo dhawow bal safarka madaxweynaha iyo xiisada caawa halkaa ka taagan
cabdinaasir aad aa mahadsan tahay xiisada iyo caaw waxay ka taagan tahay magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan taasoo ku saabsan safar la qorshaynayo in maalinimada beritaha uu ku yimaado magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha maamulka hirshabelle cali gudlaaw xuseen hadalhayn saacado badan ka taagneyd magaalada beledweyne ayaa caaw waxay sababtay in banaanbaxyo uu ka dhaco magaalada beledweyne iyadoo shacabku ay gubayeen taayaro waxaana sidoo kale markaasi la arkayay shacab markaasi ku dhawaaqaya ereya ka dhanaha madaxweynaha maamulka hirshabelle cali gudlaawe xuseen waddooyinka magaalada ayayna shacabku waxay ku xireen dhagaxaan iyagoona sidoo kale gubayey taayaro waaweyn kuwaasoo markaasi ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha maamulka hirshabelle cali gudlaawe xuseen balse intaasi kadib ciidamada gudihiiska maamulka hirshabelle ayaa tegay goobahay markaasi banaanbax ay ka dhacayeen oo ah xaafadaha xaawataako iyo kuushin iyagoona sidoo kale kala ceeriya qaar kamida shacabkay banaanbaxa dhigayay waxaana markaasi markii dambe ay booliisku ay ku laabteen xarunta markaasi saldhigga booliiska ee magaalada beledweyne inkastoo xiisadan weli ay ka taagan tahay magaalada balse shacabka ayaa dib waxay u bilaabay banaanbax kale iyagoona sidoo kale markaasi ku dhawaaqaya ereye ka dhana madaxweynaha maamulka hirshabelle arrintan ayaa sidoo kale waxay kusoo aadaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf axmed agar dabageed oo kulamo kala duwan uu ka waday magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan waxaana sidoo kale maanta markaasi aqalka madaxtooyada kulan ku yeeshay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyto cusmaan iyo saraakiil kale kuwaasoo markaasi ka hadlayay ammaanka guud ee magaalada maadaama beledweyne ay ka mid tahay goobaha loo asteeyey inay ka dhacaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waddooyinka muhimkaa qaarkood ayaana sidoo kale waxaa xiray ciidamada ammaanka iyagoona sidoo kale ku sheegay inay kaga hortegayaan fala la xiriira markaasi amni darrada ee mararka qaar ka dhaca magaalada beledweyne waayahay mustafa marka safarka madaxweyne cali guudlaabe ee la sheegayo in maalinta beritaa magaalada uu ku tegayo ma yahay markaasi miyaa loo hore loosii qorsheeyey mise waa safar markaa kidis ah waxaan la socnaa in xiisadda halkaa ka taagneed ee in muddahaba uusan weli tegin tani markii doorashadii hirshabelle uu kusoo baxay caliguudlaawe
cabdinaasir horey looma qorsheynin safarkan madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe xuseen uu ku imaanayo magaalada beledweynaha xarunta gobolka hiiraan balse waxaa jirto safaro dhowr jeer oo hore sidan oo kale loo qorsheeyey oo markaasi ugu dambeyn madaxweynuhu kaga baaqday maadaama magaaladu ay ka dhaceen banaanbaxyo iyo dagaalo looga soo horjeeday safarkiisa wixii ka dambeeyey kuwii tobankii noofembar ee labada kun iyo labaatanka xilligaas oo madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe xuseen isaga iyo sidoo kale ku-xigeenkiisaba doorashadooda ay ka dhacday magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle cali guudlaawe sidii loo doortay beledweynema uusan imaanin wixii ka dambeeyey balse dhowr jeer waxaa baaqday isku dayo markaasi la doonaya in lagu keena magaalada beledweyne uu guuldaraysay waxaan tii ugu dambeysay ay ahayd midii dhacday kow iyo labaatankii bishii augosto ee sanadkii hore ee labada kun kow iyo labaatanka ka dhacday magaalada beledweyne oo ciidamo militari oo ka gadoosan imaanshaha madaxweynaha maamulka hirshabelle ay la wareegeen aqalka madaxtooyada iyo sidoo kale kan gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne waan gartay marka shacabka halkaa dibadbaxa ka wada caawa aad sheegtay in taageeradii ay gubayaan ma safarka madaxweynaha ay ka gadoodsan yihiin mise waa arrimo kale oo halkaa ka taagan mayaa jira
cabdinaasir dadka banaanbaxa dhigaya waxay ka gudubsan yihiin imaatinka madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe xuseen iyagoona ku dhawaaqaya ereyo ka dhan ah madaxweynaha hirshabelle waxay sidoo kale shacabku ay sheegeen in markaasi wadahadallada ka socda magaalada muqdisho ee caasimada dalka u dhexeeya hogaamiyaha golaha kacdoonka iyo gobolka hiiraan genaraal abuukar xaaji warsame dood iyo sidoo kale madaxda sare ee dalka laga warsugo inta ay kasoo dhammaanayaan wixii wadahadalladaasi kasoo baxa kadibna shacabka reer hiiraan ay ku qanacsiyeen war siday sheegeen balse arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli markaasi ay socdaan qabanqaabo la sheegay in lagu soo dhaweynayo madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe xuseen waayahay ugu dambeyntii mustafow waxaan la socnaa in beledweyne ay ka mid tahay meelaha loo aseeyey in ay ka dhacaan kuraasta doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya marka xiisadii ayadoo weli taagan oo jenaraalkiina hadda muqdisho uu ku sugan yahay dowladdii wadahadal uu kula jiro cali guudlaabana laleeyahay bir halkaa buu tegayaa marka haddii aad xuraansa dadka magaalada ku sugan iyo odayaasha iyo sidoo kaleeta mas-uuliyiinta kale bal maxaa ugu dambeeyey oo la hadal hayaa sida qorshaha beledweyne ee doorashada ugu dhici karto haddii aad fiirisay ama dadka aad la hadashay ay kuu sheegeen
cabdinaasir waa mahadsan tahay shacabka reer beledweyneyntooda badan waxay kuu sheegaan markaa la hadasho inay diyaar u yihiin in doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay ka dhacdo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyagoona sidoo kale sheegeen markaasi qabashada doorashada golaha shacabka ay markaasi muhiim ay tahay inuu qabto gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan oo ay sheegeen inaysan marnabo dooneynin madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe xuseen inuu yimaado magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan sidoo kalena uu daafuro doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya odayaal dhaqan ayaa jira oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo kala duwan oo arrimahaasi la doonayo in lagu xaliyo iyo sidoo kale in magaalada la keeno madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe xuseen balse odayaasha dhaqanka qaarkood ay ku guuldarayseen arrimahaasi inay xaliyaan balse shacabku waxay sheegayaan hadda jeer inay muhiim ay tahay in doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay ka dhacday magaalada beledweyne sidoo kalena uu qabto maamulka gobolka hiiraan oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jalita cusmaan
aad iyo aad aad umaadsanta mustafa waayahay saaxiibyaal waxauu ahaa mustafa cali cadow waryaha dalsan ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyey ee caawa magaalada beledweyne dhaqdhaqaaq halkaa ka socda safarka la sheegay in madaxweyne caliguud uu ku tegayo iyo xiisada halkaa ka taagan ayuu si toosa inoogu warbixinayay barnaamijka wareegaad degeysanaysaan dalsan muqdisho ayaad nagala socotaan qodobo kale ayaa noo socda hase yeeshee markaan
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimala la raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga kaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriifa fariintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado
faisal faysal halkan soo fadhiiso marxaba iga hoo farxadaada
caraf badanaa saabuunta white balance saabuunka weyn fred wasaqda jirka way ka dhamaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qorux fariid waa saabuun caan ka ah dunida fred marka aad white balance ku qubaysato ku mayrato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxan nadaafadeed fariid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balance saabuun iga dheh iska keen heekaartoomo fariid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay fariid saabuunta white balance yaan gurigeena laga waayin war fiican dheh fariidaa tahay saabuunta white balancena waa mid kaloo kuu keentay shirkadda sagal fariid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesalaris oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarrifka ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
su'aal jawaab maxaad ka taqaanaa indoomi inay tahay raashin karin fudud dhadhan macaan kala qeex indhoomii isku dheelitiran baa la yidhaah sabab suuq looga soo adeega uma baahno oo suugadeeda way wadataa gatay borotiin isku dheelitiran ayay leedahay oo weliba saddex nooc ayay ka kooban tahay sida khudaartii jikin iyo xawaashkii dhaleeraa iga socda aan ku baro qaybta labaad ee ah karinta fudud ii raaci biyo dabka saaro saaray sug inta ay ka falfalayaan karkarayaan ama ay ka soo gadoomayaan sugay ku shub saddex daqiiqa kadibna way kuu bislaatee ka deji ka dejiyey suugadeeday wadato ku darso ku darsaday maxaad sugahee
macaan badanaa uma baahnid bannaan socod dheer iyo mid jaaban dhadhan isku dheeli tiran indoomi indomi waa ku quraaca ku qadee ku cashay xataa ku casiriyey waxaana lagu sameeyey dalka indonesia oo ka mid a dalalka islaamka waana mid kaloo kuu keentay shirkadda sagal waxaadna ka heli kartaa goobaha ganacsiga ama ugu hagaag sagal wholesalaris oo ku yaala bakaaro qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel aad u fog ama waa eber lixal toddoba toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber lixal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
abiy barnaamijka gabagabadiisa ayaan kusii dhownahay saaxiibyaal halkanna haddii aanu kusii socno qodobada aad hore u soo maqasheen kulan lagu taageeraya go-aankii golaha wasiirada ee soomaaliya ee shalay ka gaarin kiiskii ururka argagixisada loogu saaray urur waa markaas waa ururka onlef loogu saaray argagixisada ayaa lagu qabtay muqdisho waxaana ka qaybgalay siyaasiyiin kala duwan oo xeelal kala duwanna dowladda iyo maamul goboleeda ka soo qabtay waxaana markaas ka hadlay kulanka arrimahaas lagu taageerayay in onlef laga saaro argagixisada oo dowladdii ama xukuumaddii hore ee hore ugu aqoonsay dhimisii cabdikariin sheekh muuse khali badhaga wasiirka hore ee amniga galmudug axmed macalin fiqi iyo xubno kale ayaa madashaas soo qabanqaabiye oo markaa ka hadlay fiqi ayaa markaa sheegay in ay ahayd go-aan aad u qaldana in onlef markaa lagu daro urur argagixiso
dalkan soomaaliya taariikhda qormaysa dadna waxay u qoraysaa wax xun kuwana waxay u qoraysaa wax fiican shalay tallaabadii dhacdayna waxay ahayd horta tallaabadaas waxaa ka horraysay agoosto siddeed iyo labaatankeedii laba kun toban iyo toddoba ayaa garoonkan laga dhoofiyey ninkan odagaayo isagoo qaabkaas indhaha ka duugan oo qalbidhaga lixdii bisha sebtembar oo ah toddobaad kadibna golihii xukuumadda xasan cali khayre iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa geeyey qaraar ka daran dhiibistii qalbi dhagax xafduubkiisa waxay soo saareen wax taariikhda soomaalida iyo taariikhda dadka halganka ku jiro dhan dembi u ah baldembiyeed u ah oo ah inay yidhaahdeen xalaaleeyeen in qalbi dhagax etoobiya tigreya weliba loo dhiibo oo dagaal kala dhexeeyey oo jabhaddiisii duurka ay ku jirtay oo kula diriraysay etoobiya sistamkii ka jiray qadiyad dowladda soomaaliya ee asaas u ahayd oo lixdan iyo afartii dagaallo la galay dowladdii soomaaliyeed ay hogaaminayso toddobiyo toddobaatankiina dagaal dalkaas deegaankaas lagu xoraynayo la jideeyo sharci ahay guri soomaaliyeed oo aan qofkii uga dhimanna u yaryahay qadiyadda noocaasa oo dowladda soomaaliya ay u ahayd saldhigga ayaa xukuumad soomaaliyeed ay ku dhiiray dad soomaali sheeganaya golo wasiiradeed oo soomaali matala waxay ku dhiiradeen inay yidhaahdaan in la dhiibo halgankaas dadkii ku jiray caasimaddii ummadda soomaaliyeed laga dhiibo xaruntii swil oo aaminsaneed shan gobol oo soomaali la yidhaahdo xaruntaas in laga dhiibo xalaaleeyey isla markaasna yidhi ururkii duurka ku jiray oo kenya aan xaraan ka ahayn oo jabuuti aysan argaxiso u aqoon oo adduunka oo dhan dowlad u taqaanaa argagaxiso aysan jirin oo aan elag ayay xukuumaddii xasan cali khayr ku tilmaantay argagixiso inay tahay yacni wax la filayay ninka oone laftaa oo maanta hadlayay oo soo dhoweyna wuxuu yidhi fallaarta walaalku gadaal kaaga dhufto ayaa ka xanuun badan midda cadowga horey kaaga dhufto yacni waxaa la sameeyey wax taariikh xumaan runtii marka ilamaa iyo imisa annagu baarlamaankaan ka tirsanayn waajibkiina saarnaa waa gudanay wuxuu sameeyey waxay sameeyeen farmaajihii khayre oo aan aan la qarinayn baarlamaanka kooramkiisii uu ku qabsoomayay shirku laba jeer ayay fashiliyeen xildhibaanaha iyaga taageersan baa imaanaya lama qorayo lama diiwaan liiska diiwaangelinta isku qori maayaan laba fadhi oo looga doodi lahaa arrintaas laba isbuuc ayay dib u dhigaayeen baarlamaanka oo mar walbaba kooramkii lagu talagalay oo boqol iyo afartanka ahaa ayaa buuxsami waaye buuxsa aan buuxsamayn ayagoo dhex fadhiya baarlamaanka ayaysan qorayn magacyadooda ugamaysan harinkeeya in ninkaa la dhoofiyo in argagaxiso lagu tilmaamo waxay isku dayeen baarlamaanka go-aankiisa xitaa in laga hor yimaado laakiin taasi waa way way celin waayeen guddi baa la saaray finaly xildhibaanadii way isku yimaadeen meelay jiraanba guddigii la saarayna wax kama jiraan ayuu ku tilmaamay wixii ay soo saareen go'aanka baarlamaanku soo saara xukuumaddu waa inay qaadataa way ka dhagacday october november bay ahayd november laba kun toban iyo toddoba go-aanka lasoo saaray wixii ka dambeeyey sanad labadii sane iyo barkii ka dambeysay way ka dhaga adeegayeen go-aankaas in loo hoggaansamo guddoomiyaha golaha shacabku wuxuu u diray warqad baarla- uu u diray xukuumadda uu leeyahay go-aankaas wax kama jiraan weeye xukuumaddu meeshii ay fadhiisato kuraastii ay ku fadhiisteen inta fadhiistaan waa inay ka soo saaraan inaysan waxba ka jirin waxaa ilaahay fadligiisa marka maanta dad badan baa waxay iska jecel yihiin in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu wada shaqeeyaan mararka qaarkood dulmi markay ku shaqaynayaan ma fiicna markay dalka u shaqaynayaan way fiicanta rooble haddii uu farmaajo siduu u ahaa markuu bilow ahaa u ahaan lahaa go-aankaa lama soo saarin doorashaduna ma saxmateen wuu saanay ku ron tahay ba arrinta qaabkan hadda ay tahay ku ron tahay walowlaa dafcu llahi nnaasa weeye bacduhum bibacdi lafasadat ilardu haddii ilaahay dadka qaybtiis qaybka kale uusan ku dafcin lahayn oo maaragtay aysan fas- dhulkoo dhan baaba fasaadi lahaaba wixii khayre iyo farmaajo ay hayeen fasaad bay ahaayeen wax weyn bay ahaayeen wax dhibaato ummaddan u ah marka golihii wasiirada boqolkiiba toddobaatan waa joogaan kuwii waagaas go-aanka gaaray kuwa hadda jooga boqolkiiba toddobaatan bay ka yihiin waxaan hoggaankay ka taqaanaa sideedaba waa hoggaanka isla ayagii baa shalay gacanta u taagay inaysan oo aan lafna argaxiso ahayn qalbi dhagaxna raaligelin la siiyo laftoodii taagnaa inkastoo qaar ka mid a ay weli farmaajo rajo ka qabaan oo farmaajo haydin maqlo inaad ka soo horjeesateen ay shalay u dhex fadhiyeen meesha oo rag waaweyn oo xildhibaanna sheeganaya waddaniyiin sheeganaya mararka qaarkoodna geeraaraya gabyaya yacni runtii taasna ceeb weyn bay u kale ahayd waxaan marka soo dhawaynaynaa oo bogaadinaynaa in xukuumadda eh, ninka rooble iyo xukuumaddiisa wasiirka amnina amnigana si gaara cabdullaahi maxamed nuur oo runtii shaqadan isagu asaas u ahaa shaqadan uu soo qabtay waa bogaadinaynaa waana geesinimo waxaa rabnaa in cabdiraxmaan cabdishakuur weerarkii loo geystay isagana laga garaabo waxaa rabnaa warqaddii somalilan laga qoray oo wasiirka qorshayntii uu qoray oo deeqda looga joojinayay ayadana in warqad kale la qoro waxaa rabnaa jabuuti ay cadow nooga dhigeen in dowladda soomaaliya ay cudurdaar samayso eritreya kala safartay oo dhulna ka haysata ciidanna ka haysata in ayadana la dib looga noqdo wakhtiga yaroo haray wakhti runtii aad loogu sixi karo qaladaadkii iyo gafafkii uu farmaajo iyo xukuumaddiisii ay galeen weeye marka runtii meel fiican buu dalku hadda ku socdaa runtii aad baana u aaminsannahay waxaan bogaadinaynaa waxaan la yaabay dowladda soomaaliya oo farmaajo hadda jooga oo haysto waxay qaramada midoobaha ururka al-shabaab waxay rabtay inay argaxiso ku qorto kenya barbosalka waday laba kun iyo sagaal iyo tobanka dowladda soomaaliya codsi waxay gudbisay inaan al-shabaab argaxiso lagu qorin oo loo kaadiyo isla markaasna urur xaqudirira oo qadiyad ummadda soomaaliyeed ay dowladda soomaaliya ay ay martigelinaysay oo ka dambaysay aaminsanaana argixisay u quureen yacni macaayiirta miisaankii oo dhan baa saas dadka ayagaa marka hadda ummadda soomaaliyeed waxay ka rabaan inay madax laga dhigo annagu etoobiya laba kun iyo toba- toddobadii laba kun iyo siddeedii dadkii la diriraan la joogno isma dhahayo waa sii joogi lahaa haddii tigreegii sii joogi lahaa dadka o dhan waa la dhiibi lahaa halaal baa lagu dhiibi lahaa keliya qalbi dhagax ma ahayn wadda furantee noqon lahayn nimankaas waxaa weeye dadka soomaaliyeed inay il gaara ku fiiriyaan xilna uma qalmaan ummadda soomaaliya inay soo hor istaagaan ilaa haddana cid cudur daaratay ma jirto inay soo hor istaagaan ma mudno weliba waxay mudan yihiin in xisaab la geliyo oo waxaan ay dembigan ay geysteen iyo taariikhda ummadda oo ay meel uga dheeleen in maaragtay yani hadda waa aragteen imaaraadkii dowla badan dowlado badan oo ca- carbeed ayaa nimankii falastiin oo qadiyaddooda u dirirayay haddeertaan xoogaa ku kacay laakiin weli maysa gaarin weli maysa gaarin inay xamaas intay dalalkooda ka qabtaan ama erboortayaashooda ka qabtaan in la yidhahdo waa la dhiibi laakiin annagu waa ugu hormar dowladdan soomaaliya hadda jirta oo farmaajo hogaaminayay way uga hormartay runtii marka eh, tigreegii hadduu sii joogi lahaa farmaajo hadda dad badan oo farmaajo taageersan oo kooxdiisaa waxay yidhahdeen tigreeg iyo oromo isku mid maaha tigreegii baa darnaa tigreegii way nimankay u dhiibeen oromo maaha oromadii abiy axmedkan hadda joogaa soo daayey qalbi dhagax iyo raggiisii iyo dadkii u halgamayey xuquuqdooda raggaas soo daayey marka runtii aad iyo aad baan arrintaasi ceeb bay nagu ahayd waxaana ku faraxsannahay xukuumaddu inay arrintaas naga qaaday onlfna dee way soo dhoweeyeen waxaan rajaynaynaa sida hadda la sheegay in qalbi dhagax iyo ay yimaadaan iyo onlftii halkan intay yimaadaan meeshii looga gafay in si sharaf leh looga soo dhoweeyo
dhinaca kale waxaa shakhsiyaadka laga ka hadlay ka mid ahaa xuseen macalin oo horey la taliye u soo noqday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uuna soo dhoweeyey go-aankii golaha wasiirada shalay ee markaas ay ku laaleen in ururka onf markaas laga saaro argagixiso islamarkaana cabdikariin sheekh muuse qalbe dhagax dhibistiisii ahayd qalad aad u weyn oo markaa dowladda ama xukuumaddii hore ay ku kacday falkaas hase yeeshee iminka xukuumadda hadda jirta ayaa ninkaas saxday
qofka soomaaliga ah ayaa calaamato su-aal la saaray marka sababta marka dadka ay uga gelgisheen waxay ahayd arrin eh, qof walba uu iska dhex arki karay eh, urur kasta oo soomaali ah oo aanan waxyaabaha eh, xaddaafka ah oo sharciga bannaanka ka ah sida al-shabaab oo kaleeto aan maaragtay u dhaqminna inuu dalkiisa iyo dadkiisa dhexdiisa ammaan ku yahay ayay ahayd waxa dadka soomaalida runtii eh, madaxa weyneeyey eh, runtiina weli eh, su-aalo badan ka taagan yihiin marka arrinkaas eh, aniga eh, maalmihii ay cusbayd waxaan eh, dabcan maaragtay si dad dad badan oo publicly ka fal celiyey ayaa jira laakiin eh, runtii waa maaragtay xaafadayda aan joogo waxay ahayd meesha ninkaas howlihiisa l- maaragtay eh, yacni iyo qadiyaddaas een, dad badan isu keeni jirtay oo laga howlgeli jiray xarun howlgal oo raadinta qadiyaddaas ayay ahayd een, marka saameyn eh, ga- gaarhay igu lahayd waxaan rabaa bis marka inaan wax yar dul istaago anigoo een, akhyaarta kaleeto iga dambeyn doonta u daynaya een, angallada badan oo i leedahay qadiyaddaanu leedahay eh, ka soo geli doona aniga halkaan kasoo istaagaya waxay tahay een, yacni eh, sharciyadda een, yacni qofka ama so- qofka soomaaliga ah loogu xadgudbi karo Eh, xadgudub actually lama dhigi kare laakiin eh, yacni dowladdu ay go-aamo eh, ka qaadan karto waxay ku cad yihiin dastuurka dastuurka soomaaliga ah oo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo kumeel gaarka ah iyo dasaatiirtii ka horreysay oo maaragtay aan ogolayn inaan ku wada shaqayno ayaa yacni qofka eh, muwaadinka ah xorriyaddiisa iyo waxa uu filan karo inta uu ku hoos jiro maaragtay eh, dowladdaas dastuurka ka mas-uulka ah Een, dhinac kasta oo laga soo fiiriyo een, dee markii dee tii hore moralkay ahayd arrinta moralka laakiin marka sharciyada laga soo fiiriyo yani meel yar oo laga siin karay eh, xukuumaddii markaas eh, go-aanka gaaraysay iyo madaxweynaheedii oo uga odayga ahaa Een, waa waa loo waayey way isku dayeen dad badan oo sharci yaqaana oo nooc kasta ah oo sharcigu moogtahay wuu baalaal badan yahay baalyaraha xataa noo fiiriya daday yidhaahdeen baalyarihii xataa waa laga soo waayey oo maaragtay sababta ilaa hadda dadkii hawshaas hogaaminayay ay soomaalida u hor imaan laayihiin oo isku dayayaan inay maaragtay yacni siyaabo kaleeto lagu hilmaamo Een, marar ee, reere kusoo dhex dhuumanayo lala dhahayo reeraheennaa lasoo weeraray marar maaragtay ee, siyaabo kaleeto een, uga hadlaya ama een, dad kale kasoo dhex hadlaya waxay laayihiin qaab ay ku bannaystaan ama ay ku sheegtaan ee, ficilkaas dhacay hal keliya u bannaan marka halka u bannaan wuxuu yahay inay yani toobo keenaan ay ummaddii ay dembiga ka galeen oo soomaaliyeed inay usoo noqdaan oo yidhaahdaan eh, khalad naga dhacayuu ahaa sababahaasaana nagu qaaday khalad keliya eh, inaad sheegtid keliya ma ku bannaana because waa af- shan sano kuna dhowaad ayaa dadka soomaaliyeed ay arrintan la murugsanayeen marka waa inay ogaadaan sababta kugu qasabtay sababta in loo ogaado u muhiim tahayna waxay tahay cid kasta oo ammaanadaas loo dhiibto inuu cashar ka qaato in qof kale oo soomaali ah aan dheeldheel looga yeelaynin inuu intuu ku gud- ku xadgudbo eh, xuquuqdiisa wa- eh, wadaniga ah in uu meelo ku gambado marka eh, xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare roble runtii eh, arrin muhiima oo yacni aan isleeyahay een, wax extraordinary oo ay sameeyeen oo speciala ma jiraan laakiin eh, utun nagu wada taagnayd oo maadaama ay xukuumaddu annagana matasho in uu naga qaaday oo dad maaragtay eh, ceebtaas naga qaadi kara inay jiraan marka waa ku mahadsan yihiin eh, ciddii hawshaas shalay ka shaqaysay iyo intii codaysayba marka een, arrintaas waxaan qabaa hawshaan maanta halkan inaysan ku dhammaanin oo hawsha isla xisaabtanka oo een, ragga hawshaa soo abaabulay ee, lagu dabagalayo ilaa inta ay ama ka qiranayaan oo ay toobo weydiisanayaan ummadda soomaaliyeed ama laga abaalgudaayo oo shar- sharciga la horgeynayo anigu waxaan qabaa in aanan looga harin oo maanta soo dhoweynta rooble iyo tiimkiisa aysan noo noqon maalin baab la soo xiray inaysan noqon baabku inuu sii furnaado ee, dadka soomaalidaana ee, jariimooyinka soo socda si aan uga wada ammaan helno inay indhaha noo furnaadaan
guud ahaan caawa barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sac raadiha dalsina magaalada muqdisho aa qartan dhegeysaha waa naga intaa barnaamijkan keisantaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo